bismillaahi araxmaan iraxiim waa subaxnimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha lixaad sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka kuna soo dhowaada warkii subaxnimo oo kooban wasiirka wasaaradda boostada ee isgaarsiinta xukuumadda federaalka soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku jooga dalka jabuuti ayaa la kulmay dhiggiisa dalkaasi iyagoo ka wada hadlaya sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta isgaarsiinta ciidamada ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay mid ka mid ah maleeshiyada hoobiyaal xalay ku soo tuuray qaybo ka mida degmada dharkenley kaasoo ku dhacay meel kaawo ah oo ku taalla duleedka degmadaasi fatahaddii webiga shabeelle uu ka sameeyey deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa hoos u dhacday iyadoo la dareemayo in fatahaddaasina ay sii yaraanayso madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo dib ugu laabtay magaalada baydhabo ayaa soo dhoweeyey in magaalada marti in magaalada baydhabo ay marti geliso bishan gudaheeda shirka madasha wadatashiga oo ka furmi doona magaaladaasi cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ayaa lagu wadaa in maanta tababar loogu soo xidho magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool qaramada midoobena waxa ay cambaaraystay duqayn loo geystay suuq ku yaalla magaalada ticiisa ee dalkaasi yemen kaasoo la sheegay in ay ku dhinteen in ka badan toddobiiyo toban qofood oo rayida
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m k dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkeenna subaxnimo ugu doorka roonaa haatanna ku soo dhowaada isagii oo dhan ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa xalay gacanta ku soo dhigay mid ka mid ah maleeshiyaad hoobiyaal ka soo tuuray degmada dharkenley kaasoo ku tuuray laba hoobiye kuwaas oo aan geysan wax khasaaro ah waxaana ku dhaceen meel kaawada laga qodo oo ku taalla duleedka degmadaasi afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo saa kala hadlay rediyo muqdisho ayaa arrintaasi u xaqiijiyey
mawluud maxamed sufriyaal aad mahadsan tahay xalad ay ahayd markii ay dhowr hoogiye oo laba ilaa ay hoogiye ay soo tuureen kooxdii qayba ka baxsan degmada dharkenliya ka soo tuureen meel kaawo ah oo degmada ka mid a ayay ku dhaceen hogiyayaashii cidna waxbay kumay noqonin ilaahay baa ku mahadsan isla markii ciidanku way way baacsadeen mid ka midana way soo qabteen cadowgaas ciidan baa iyagan ugu jira oo raba inay dhammaantood cirib tiraan haddii ilaaha idmana cirib tiraaya xaaladuna waa caadi wax dhibaataa hadda may jiraan hoogiyayaalin laiska tuuro oon ujeeda iyo kajeeda lahayn weeyaan waana laga adkaan doonaa insha allah haddii ilaaha idmu cid shacaba iyo cid dawladda ka tirsana ku noqotay intaba korrayda meel ka korrayda oo kaawaha ay ku tuureen marka sidee bay ciidanka ugu suurto gashay inay soo helaan xogta ku aadan raggaasi soo tuuray ilaahay baa ku mahadsan way baacsadeen bartii laga soo tuuray ayna aadeen kadibna way heleen oo alxamdulilah waa ku guulaysteen
waa tahay bal ka warran dhinaca kale ammaanka magaalada muqdisho saaka sida ay ku waabarisay wallahi magaalada saaka waa caadi wax dhibaata habeeraatay kama jiraan ramadaanka baa lasoo dhaweynayaa ummadu inay caawisaynu kala hadalnay degmooyinka mucaawanooyinkii loogu talagalay bisha soomka inay dadka masaakiinta uga baxaan baa ka socda oo shalay lix degmo ayaan u qaybinay maantana lix kale ayaan u qaybinaynaa marka guulahaas baa socda ilaahay baana ku mahadsan ramadaankaa lasoo dhaweeyo ummaduna hay iscaawiso
mudan afayana ma u- wax- ma jiraan ku talagal dhinaca amniga ah oo aad uga hortegaysaan dhibaatooyinka ee, bisha ramadaan ay ka sameeyaan magaalada mu- kooxda al-shabaab taas waa wax sax ah oo wax cad oo laga hortagayaa istaraatiijiyad amniyo bisha ramadaan lagu talagalaa jirta haweenkaa lagu shaqayn doonaa cadowgana waa laga adkaan doonaa insha allah
kaasina wuxuu ahaa afayeenka wasaaradda amniga wasaa- afayeenka maamulka gobolka banaadir mudane cabdifataax cumar xalane wasiirka wasaaradda boostada iyo wafdi uu hogaaminayo oo booqasho ku jooga dalka jabuuti ayaa dhigiisa dalkaasi kala hadlaya sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen horumarinta dhinaca isgaarsiinta sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga yuushac
wasiirka wasaaradda boostada mudane maxamed jaamac mursal geyle oo uu welinaya agaasimaha guud ee wasaaradda mudane axmed xaaji cabdi ayaa safar shaqo ku jooga magaalada jabuuti ee dalka aynu walaalahanahay ee jabuuti wasiir geele ayaa casuumaad toosa ka helay dhiggiisa mudane cabdi yuusuf si ay labada wasaaradood isaga kaashadaan arrimo badan oo la xidhiira horumarka adeegyada boostada iyo isgaarsiinta ee labada dal wafdiga ayaa markii uu gaaray garoonka magaalada jabuuti waxaa soo dhoweeyey wasiirka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee dalka jabuuti mudane cabdi yuusuf suge iyo agaasimaha guud ee dalka jabuuti mudane maxamed casaawe buux madaxda labada wasaaradood ayaa ka wada hadli doona arrimo badan oo ay ka mid yihiin iskaashiga dhinacyada boosada iyo isgaarsiinta labada dal iyo sidii dowladda jabuuti ugu gacan siin lahayd wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta soomaaliya dhanka tababarada iyo kobcinta xirfadaha shaqaalaha wasiirka iyo agaasimaha guud ayaa maanta oo axadda soo booqan doona xarunta wasaaradda iyo meesha laga hago xeriga internetka fiber optica oo gaaraya lix xereg meesha dalka soomaaliya uu ka yaalo mid labada wasiir ayaa bishii mey la wareegay labada wasaaradood waxaana safarkani uu qayb ka yahay xoojinta xiriirka labada dal
mahadsanid yuushac fatahaddii webiga shabeelle uu muddooyinkii u dambeeyey ka geysanayay deegaano ka tirsan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa hoos u dhacday iyadoo la dareemayo in deegaanadii biyuhu ay biyaha korshubka ah ee webigu ay gaareen ay haatanna soo qalalayaan goordhowad ayaan arrintaasi waxaa inooga warramay wariyahayaga inooga soo warramo gobolka shabeellada dhexe oo ku sugan magaalada jowhar abuukar maxamed bacadle fasahaadii sameynaya webi shabeelle uu ku fatahay deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa iminka laga dareemaya hoose dhac aada u weyn iyadoo dadkii halkaasi fatahaada ay ku fara kaceen ee maamulka gobolka shabeellaha dhexe maalmihi lasoo dhaafay uu biyo qaarsiinayay hase haatee iminka ayaa beledadii iyo kiyeedii ku fatay webiga shabeelle iminka dadka ay isu diyaarinayaan in ay dib u noqdaan balyadoodii guryahoodii maadaama webiga hoos u dhac uu iminka sameynayo webiga ayaa laga dareemay hoos u dhiciisa gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan dhinaca kale maalmahani labadii maalmood ugu dambeysay ayaa diyaargarow aada u weyn xarunta gobolka shabeellaha dhexe degmada jibo dadka ay diyaargaroobayaan bishii barakeysaneed ee ramadaan waxaa la arkayay goobo fara badan dadka si aada uga adeeganaya sida kiimooyinka ee shiida qaxwada iyo sidoo kale ee, kuwa ee, badalka shiida oo dadka si aada uga adeeganayay Een, sidoo kale een, dadku waxa ay si aada uga adeeganayaan maadaama maalmaha een, soonka dadka aysan qoraxda kuleelka dadka intooda badan aysan ee, jeclayn Een, baqaarada waaweyn ee magaalada jowhar oo dadku si aada gaar ahaan burka iyo bariiska ay uga gadanayeen maadaama ummadda soomaaliya ay tahay ummad boqolkiiba boqol ah ayaa ramadaankani si weyn ay dadka ku nool gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar ay ugu diyaargaroobeen Een, dhinaca amniga waxaa si aada ah loo adkeeyey een, xarunta gobolka shabeellaha dhexe ee magaalada jowhar waxaana socda maalmahani ee, kulamo dhinaca amniga ah oo ay yeelanayeen een, qeybaha kala duwan ee ciidamada ee, qalabka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom ay ka hadlayeen sidii amniga loo xoojin lahaa maadaama een, qolyaha een, argagixisada ugus ay bisha barakeysan ummadaha soomaaliyeed ee sooman ayay si weyn u carqaladeeyaan ee dhinaca amniga ay dhibaato fara badan u geystaan een, kooxda nabaddiidka Een, xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa la arkayaa goobo cusub oo ciidamadu ay ka samaysteen degboontiyaal oo ay gaadid ku daarayaan Een, marka guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe iminka amnigiisu uu fiican yahay fasaahadiidii hoos ayuu dhacday shibarkaasba ayaa dadka si farxad iyo reeran ku jirta iminka ujeergoodeen in ay soo dhaweeyaan oo ay u diyaargaroobeen bishaas barakeysa si ajirkeeda allah uu usiin lahaa
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo dib ugu laabtay magaalada baydhabo ayaa soo dhoweeyey in magaaladaasi ay martigeliso shirka bishan gudaheeda la qorsheynayo in uu ka dhaco magaaladaasi kaas oo ay halkaasi ku yeelan doonaan hogaamiyaasha madasha wadatashiga qaran isagoo ugu baaqay shacabka ku nool maamulka koonfur galbeed in ay si diiran usoo dhaweynayaan usoo dhoweeyaan mas-uuliyiintaasi ka qaybgeli doonta shirkaasi madasha warbixinta warkan waxaa goor dhaweyd magaalada baydhabo inooga soo diray wariyahayga halkaasi inooga soo warrama silaaji sheekh isxaaq
madaxweyne shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya shalay marna dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo ee xarunta meelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay warmutiyeedkii kasoo baxay shirkii wadatashiga qaran ee hanaanka doorashooyinka la filayo in dabiiqada sanadkan ay ka dhacaan dalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan waxaa si aada usoo dhaweeyey warmurtiyeedkaasi kasoo baxay shirka waxaa sidoo kale uu sheegay in dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay martigelin doonto isla gudaha ama bisha gudaheeda ay soo gaari doonaan wafuud ka kala socota maamul goboleedada dowladda dhexe islamarkaana halkaasi lagu qaban doono ama magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya lagu qaban doono shir wadatashi oo loogu arinsanayo doorashooyinka waxaana uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay waxaana bulshada magaalada baydhabo iyo gaar ahaan ama bulshada reer koonfur galbeed soomaaliya uu ka codsaday in wafuudaasi ee kusoo qulqulaysa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay si aad ay usoo dhaweeyaan madaxweynaha waxaa sidoo kale uu sheegay ama bulshada reer baydhabo u sheegay dhammaan bulshada koonfur galbeed soomaaliya u sheegay in bishii barakeysneed ramadaan fooda ay nagu soo hayso islamarkaana bulshada ay u diyaar garoobaan waxaana ciidanka ama saraakiisha ciidanka uu faray in ammaanka gobolada koonfur galbeed soomaaliya la sugo laga hortago qaraahiyada iyo dalalka libiga kuwa ammaanka oo mararka qaar ay u maleegayaan ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee ogow marka maal dhinaca kale maalmihii ugu dambeeyey magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya suuqyada magaalada baydhabo waxaa laga dareemayay u diyaargarowga bisha barkeysan ee ramadaan iyadoona la arkayo suuqyada waaweyn ee magaalada baydhabo oo si aan caadi ahayn dadka waxa u kala iibsanayaan oo ay aada u mashquulsan yihiin marka waxaa dareemaysaa in bulshada reer koonfur galbeed gaar ahaan kuwa magaalada baydhabo siyaad ay ugu diyaar garoobayaan bisha barakeysan ee ramadaan
dhinaca kalena cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka daraawiishta ee maamulka koonfur galbeed ayaa lagu wadaa in maanta tababar loogu soo xiro magaalada xudur ee xarunta gobolkaasi bakool waxaana lagu wadaa inay ka qaybgeli doonaan munaasabadaasi saraakiil sarsare oo ka tirsan maamulkaasi warbixinta warkaana waxaa goor dhaweyd magaalada xudur inooga soo diray wariyahayaga halkaasi inooga soo warrama maxamed xasan cabdiraxmaan
cutubyo ka tirsan ciidamada koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa maanta tababar loogu soo xirayo gudaha ee magaalada xudur waana difcadii saddexaatan iyo markii ee maamulka koonfur galbeed uu bilaabay inuu ciidamo ka dhiso ama ka sameeyo in gobol saddexda gobol ee maamulkaasi uu ka arimiyo waa markii saddexaad oo ciidan noocaana tababar halkaasi looga soo xiro waxaana la filayaa in ay kasoo qayb galaan hadlada ciidamadaasi tababarka loogu soo xirayo mas-uuliyiin ay ka socdaan maamulka koonfur galbeed kuwaasoo lagu wado inay dhawaan ay kasoo kicsamaan magaalada baydhabo iyagoona kusii jeeda ee degmada xudur ee xarun goboleedka bakool maahan markii ugu horeysay ciidamo noocaasana tababar looga soo xiro ciidamada ayaa inta badan marka ciidan noocan oo kale tababar loogu soo xiro loo soo xiro ayaa waxaa suuragelaysa in ciidamadaasi ay fariisimo qor leh oo maleeshaadka kooxda nabadguudka ee al-shabaab ay ay ka aramiyaan ama ay dadka ay ku dhibaataynayaan inay fariisimo horle ay ka samaysaan maamulka koonfur galbeed ayaa markii uu maamuulkiisa la dhisay ayaa usoo bilaabay ama xoogga uu saaray in uu dhanka ciidamada uu iska dhiso inta badan degmooyinka gobolada uu maamulkaasi ka arimiyo saddexdii bilood ama lix bilood kadib waxaa eh, lasoo saaraa ciidamo halkaasi kasoo qalajibinaya ciidamadaasina eh, inta badan maamulkaasi eh, wuxuu ku wareejinayaa eh, dareeskii iyo agabkii ciidan tan iyo markii ciidamo noocaasa eh, ama gacanta ay ku ama ay samaysteen eh, tababarkooda ciidanka xooga dalka waxay bilaabeen inay eh, magaalooyinka in iyaga ay ku wareejiyaan eh, ciidamada baraawista ee koonfur galbeed iyaga oo ciidamadaasi hoojinaya eh, furmaha iyo dhisaysada horle iyo meel alaale militaadka al-shabaab lagu tilmaamo in ay dadka ay ku dhibaataynayaan in ayay ciidamadaasi howlgal ay ka sameeyaan halka ciidanka baraawiistana ay gacanta ay la wareegaan gacan kuhaynta degmooyinka ama tuulooyinka ama magaalooyinka ay hore ay u qabteen ciidanka xooga dalka gobolka bakool ayaa intiisa badan ama dhammaan degmooyinkiisa waxaa gacanta ku haya ciidamada xooga dalka iyagoo dhawaan ay kusoo biirayaan ciidamada daraawiista ee lixdii biloodba mar ee tababar halkaasi loogu soo xiro waxaa kaloo ku midhan shalay waxaa ee tababar ciidan oo dar- koonfur galbeed loo soo xiray ciidamo ku sugan ama tababar kasoo dhamaystay degmada tiyeqlow halkaasi oo ee, hubkoodii dareeskii iyo aqab wixii ciidan ay u baahnaayeen halkaasi ee la gaarsiiyey iyadoo munaasabada soo xiritaankaasina ay ka qayb galeen ma- ee, mas-uuliyiin ka socday ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo uu hirka ayay wasiirka ee dhaqaalaha ee maamul goboleedka koonfur galbeed sheekh xasan ibraahim ee labuur marka ee, dhanka ciidamada ee, waxaa jira howlgallo oo ciidamadaasi ay inta badan hadda ay ka wadaan ee, qaybo ka mid ah ee gobolka bakool iyagoo inta badan ciidamada ay bilaabeen hadda in ay isku fuliyaan deegaanada miyiga ah oo inta badan maleeshaadka ka hodan nabadguurka ee al-shabaab ay ku dhuumaalaysanayaan maleeshaadka ku sugan ee gobolka bakool ayaa ah kuwa aysan awoodin in ay ishor istaagaan een, howlgallada ciidamada xooga dalka ay samaynayaan marka inta badan waxay doonayaan inay shacabka ay ku maamulaan telefoon iyo hanjabad ayay shacabka ay ku maamulayaan balse laakiin een, si arrintaasi looga baadsado ayaa ciidamadaasi oo inta badan ee kolba ciidamo hor leh ee tababar loo soo xirayo ayaa lagu wadaa in ay halkaasi ee, ama dhibaatadaasi shacabka ay ku hayaan iyaga ay ka baajiyaan iyada oo bishaad lasoo dhaafayna la dhihi karo ilaa saddex horjoogo oo ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dhinteen gacanta ciidanka xooga dalka
aad buu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha iyaga inooga soo warramo gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan mucaaradka dalka kenyana waxa ay ka dalbadeen dowladda een, dalkaasi in ay dib u eegis ku samayso go-aanka ay dib ugu celinayso qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xidhada qardhaab warbixinta warkana waxaa inoo haya oo dhinacayga bidix fadhiya wariyaha iyaga ruraayay
ra-iisul wasaarihii hore ee kenya royla odinga ayaa hadalkan u jeediyey isagoo ka hadlayay magaalada gaarisa oo socdaal uu ku tegay shalay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka cod ayaa ugu baaqay dowladda kenya in ay dib u eegto go'aanka ay dalkooda dib ugu celinayso qaxootiga soomaalida ee ku jira xeryaha qaxootiga dhadhaab waxa uu sheegay in dowladda kenya ay mas-uuliyad ka saaran tahay in ay damaanad qaado amniga qaxootiga ka hor inta aan dib loogu celin guryahooda haddii askartii ay ku dhimanayaan soomaaliya maxaad u malaynaysaa dadka rayidka ah taasi waxa ay ka dhigan tahay in aad u direysaan dhimashadooda ayuu yidhi master raylow dinga waxa uu tilmaamay sida aan looga maarmayn in qorshe loo sameeyo qaxootiga marka la rabo in dib ay ugu laabtaan dalkooda dadkan waxa ay dalkooda uga soo baxsadeen sabab la xidhiirta dagaal waxa aad doonaysaan in aad dib u celisaan ayuu hadalkiisa ku daray xerada qaxootiga dhadhaab oo ah tan ugu weyn adduunka oo martigelisa qaxooti ayaa waxaa ku nool in ka badan saddex boqol oo kun oo intooda badan ka yimid soomaaliya dadkan ayaa galay badankooda xeryahaasi intii uu socday dagaalkii soomaaliya sanadkii kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii markaasi oo ay meesha ka baxday dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre kenya ayaa ku adkaysanaysa in ay xirto xeryaha qaxootiga iyadoo ku doodaysa in weerarada ka dhaca dalkeeda laga soo abaabulo xeryaha hase ahaatee waxa ay cadaadis kala kulmaysaa beesha caalamka oo ugu baaqaysa dowladda in ay ka laabato go'aankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa toddobaadkii tegey isagoo ka hadlaya barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa warbaahinta qaranka waxa uu caddeeyey mowqifka dowladda isaga oo sheegay in ay mowqifka dowladdu tahay in dib loo soo celiyo qaxootiga iyada oo la maraya buu yidhi heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee qaramada midoobay dowladda soomaaliya iyo kenya balse aysan marna ogolaan doonin in qaxootiga la qasbo
halka warka idin kala socotaana dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaaraysay weerar duqeyn ah oo loogu lagu qaaday suuq ku yaala magaalada ticis ee dalkaasi yemen halkaasi oo ay la sheegay in ay ku nafwaayeen ku dhowaad labaatan qofood wararka ayaa wararkaasi ayay qaramada midoobe ku tilmaantay in uu ahaa mid ka dhan ah bini aadanimada waxa ayna sheegtay ama ka digtay in aan lala beegsan duqaymaha isweydaarsanayaan kooxaha xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda dalkaasi yemen in laga digtoonaado waxyeelada loo geysanayo dadka rayidka ah arrintaani ayaa qaramada midoobe ku tilmaantay xadgudub weyn oo ka dhan ah dadka rayidka iyo bini-aadanimada dagaalka ka socda dalka yemen ayaa inta badan waxa uu galaaftaa dadka rayidka ah ee aan iyagu wax lug ah ku lahayn kooxaa ama ka mid ahayn kooxaha isaga soo horjeeda colaada ka oogan dalkaasi yemen warkii caalamka oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka intaa ayuu inagaga dhan yahay cidda uu sheego warkan ama aan ka boganna waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aynu ku leenahay uu ciwaankiisu yahay radio muqdisho adhubnet